بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال الجامع وفقه الله وإذا قيل لك haddii nin yaho adiga lagugu yidhaahdo maa diinuka diinkaaga maxaa waaye diinkaagii waa kuma faqul dheh diini alislaam diinkaygii waa islaam waa islaam diini alislaam diinkaygii waa islaam wa huwa islaamkana alistislaamu isdhiibitaan waayo lilaahi allah laisku dhiibo bitawxiidi keliyeyn laiskugu dhiibo ilaahay la keliyeynaayo iwal inqiyaaduu hoggaansan waaye lahu lilaah allah loo hoggaansamo bitaacati daaco iyo adeecitaan loogu hoggaansamo iwalbaraa'atu beri noqosho waaye min ashirki shirki xaggiisii laga beri noqdo iyo wa ahlihi ahli shirki shirkiga ahalkiisii iyo dadkiisii laga beri noqdo waaye ku dheh waaye musanifku raxmat ullaahi caleyh markii aan dhaho qaala jaamicu yaa waay yaa waay cabdullahi bn ibrahim alqarcawi markii musanif aan dhahana yaa waay musanif markii aan dhahaa maxamed abdulhaab tamimi annajidi raxmat ullahi cala aljamiic waay markii soo sheegay jaamiciga ama musanifka labada way leeyihiin sooma warka musanif markii la dhaho waxaa laga wadaa maxamed sheekh maxamed abdulwahaab jaamicigana cabdullahi alqarcaawi marka saas lasoo musanif haddaad maqasho oo iga maqasho asheekh maxamed abdulwahaab ula jeedaa jaamici markii aad maqashona cabdullahi alqarcaawi labadaban waa yahay warkoodii midna waa soo qoray soo guuriyey midna waa has xaggiisa laga soo guuriyey asalka laakiin asaga askale musanifka oo sheekh lislaam maxamed bin maxamed bin cabdilwahaab markii ka soo hadlay musanifku raxmatullaahi caleyh asalkii koowaad oo ahaa macrifatu lcabdi rabbahu si guud ahaan ugu soo hadlay ijmaalan saddexda asal si gaar ahaanna marka tafsiil u keenay kii koowaad aan soo qaadanay macrifatu lcabdi rabbahu ahaa ayaa wuxuu rabaa haddana kii labaad tafsiilkiisii oo macrifatu lcabdi diinahu taas tafsiilkiisii ayuu rabaa meeshaani inuu ku sheego diinulislaami wuxuu leeyahay taqsiim wuxuu leeyahay tacriif wuxuu leeyahay maraatib martabo kastan arkaan ay leedahay tacbiir qaado kaasaa jeceshahay diin lislaami lahu taqsiimun wa tacriifun wa maraatibun wa kullu martabatin laha arkaan kama taqadam diin lislaami lahu taqsiimun wa tacriifun ومراتب وكل مرتبة لها أركان دين الإسلام له تقسيم وتعريف ومراتب wa kullu martaba laha arkaan diinka islaamku wuxuu leeyahay taqsiim waa qiibsamaa laakiin diinu islaamku meeshaan laga wado diinka meeshaan laga wado waa kii sharciga ah diinka islaamku waa qiibsamaa oo taqsiim uu leeyahay diinkul islaamku wuxuu leeyahay tacriif uu leeyahay diinul islaamku wuxuu leeyahay maraatib maraatibtaasina waxay leedahay mid kasta arkaan ayay leedahay sidii noo soo hormartay oo kamaa taqadama fi fi halaathati اlusuul wa adilatuha kan dembe dhammaantoodii meesha kusoo marnay kulligood waayahay haddaba taqsiimkiisaan ku bilaabaynaa oo kii horey usoo dhiqdayn waxay u tahay muraajaca kii cusubna waxay u tahay faa-iidu barasho waa soo sheegnay inuu leeyahay diinka islaamka ta- taqsiim uu leeyahay wa taqsiimuhu maya yanqasim ilaa qismayn wa huwa yanqasim ilaa qismayn diinka islaamka waa qeybsamaa yanqasim ilaa qismayn taqsiimkiisii wahuwa yanqasim ilaa qismayni waayo taqsiimkiisaan joognay ah wahuwa yanqasimu ilaa qismayn ama diin lislaam yanqasim ilaa qismayn ama sual islaam yanqasim ilaa qismayn inta waa dhihi karta waayahay islaamun khaasun wa islaamun caamun islaamun khaasun wa islaamun caamun islaamun khaasun wa islaamun e khaasun caam islaamun khaasun wa islaamun caamun islaamun khaasun islaamun caamun فالإسلام الخاص هو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فالإسلام الخاص هو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالإسلام الخاص هو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالإسلام العام هو الذي بعث الله به كل نبي من الأنبياء فالإسلام العام هو الذي بعث الله به كل نبي من الأنبياء انتهى السؤال محل قولا waxaan dhahaynaa islaamku waa qiibsamaya wuxuu qiibsamayaa laba qiibood islaamka sharciga ah marka hore islaamka kown islaam oo kowni ah islaam oo sharci ah jira soo maa waa soo marnay kan hadda leeysan laga hadlaya kee waay sharcigii waay islaamka wuxuu u qiibsamayaa laba qiibood walislaamu yanqasimu ilaa qismayni laba u qiibsamaya ama huwa yanqasimu ilaa qismayni waa qortay laba qiibood islaamun khaasun islaam oo gaar ah wa islaamun caamun islaam oo caam ah falislaamu alkhaasu islaamka khaaska ah waa aladii kii ama huwa aladii waa kii bacatha allaahu ilaahay lasoo dir lasoo la soo diray bihi maaga muxameda nebi moxamed sala allahu alayh waali wasalam khaas w kii ho kuwii hore markii loo fiirsho kii hore falislaamu alcaamu islaamka guudna huwa waa aladii kii bacatha allaahu ilaahay lasoo diray bihi maaga kulla nebiyin nebi kasta oo min alanbiyaa'i nebiyaasha ka mid ah lasoo diray waaye laakiin meeshaan hadda kee loola jeedo marka labadaasi kan khaaska ah kii khaaska ah markii dambe wuxuu noqday hee mid caam ah islaam markii la yihahdaba hee ka nebi maxamed ilahay lasoo diray ayaa ayaa noqotay arrintii idan labadaas u qibsamaa alaatat usul markii soo maraynay taqsiimkaasi hal caalim min culamaa lmuslimiina ka mid ah diiday ayaa jira risaale ka alifay ma keenaysaan mas hadda hadda ka jawaabaysaan ee beri hala keeno ama saadem hala keeno insha allah isticjaal lama rabo hal caalim culamaa lmuslimiin ka mid ah oo taqsiimkaasi islaamka laba in loo qiibinaya diiday oo kitaab ka alifay caalimkaas magaciisi iyo kitaabkaas si ka alifay magaciisii baa laska rabaa soo marnay waqtinagu waxaa nagu cunina waa dhamaatay maxaa ku xigay taqsiim islaam maxaa ku xigay in sheegnay tacriifkiisii waa kana tacriifkiisii musanifka noo sheegay banta ku qoran yahay waa kana huwa alista- istislaamu lilahi bitawxiid walinqiyadu lahu bitaaca walbaraatu min ashirki wa ahlihi maxaa ku xigay maraatib uu leeyay soo maa maraatibtiisini waa sidaas soo marnay wahuwa halaathu maraatibaa soo marnay alislaam waliimaan walixsaan wa kullu martabatin lahaa arkaan alislaam meega waay arkaan iimaan meega waay arkaan ixsaan meega waay hal meeshaan arkaan iimaan saddex ka maqlaaya intee waa yaa dhahay yaa salaam intabihuu baaraka allahu fiikum darsiga waraa muraajic waa idin sheegay mar badan intaas way idan saddexdaasi dhibood ayaan kaga hadalnay meeshaani wuxuu leeyahay fiiri marka matnihii usoo laabo waidaa qiila haddii lagu yidhaahdo niihow laka adiga maa diinuka diinkaagii maxaa waaye diinkaagii waa kuma haddii lagu yidhaahdo hadda markii asalkii koowaad su-aal ku keenaya wuxuu dhahay idaa qiila laka man rabbuka man ayuu dhahay musanifka meeshan muxuu dhahay ma ayuu dhahay maxay ku kala duwan yihiin man lilcaalimi wamaa ligayri lcaalimi haaliban saas wey. culimada laakin waxay kaga cabiraan man hee lilcaaqil wey. lilcaaqili man in laga idlaago waa laga fiican yahay maxaa dhacay yaa soo gala allah naftirkiisii he allah caaqil ma la dhihi karaa nas ma laha waxaa kaga fiican marka in la yidhahdo caalim waayo laakiin alla caalim inuu yahay allah nasa loo haya soo maha caaqil lafda looma hayo loogu sugo allah idan waxaa la dhahaa man lilcaalimi wa ma ligayri lcaalimi meesha marka yaa waay marka diin wey diin caalim la dhihi karaa diinka naftirkiisa maya waa sifo soo maha ma saas wey marka waidaa qiila haddii la yidhaahdo laka adiga niyaho maa maxaa waaye diinuka diinkaaga diinkaaga waa maxay addiyaantu way badan tahaye adiga diinkaada kaa waaye diinaha way farac badan yihiin adiga laakiin he diinkaada waa diinkee maa diinuka diinkaaga maxaa waaye haddii su-aal kugu timaado saas ah faqul dheh diinii diinkeygii alislaamu in la yidhahdo diinii diinkeygii alislaamu islaam waaye waxaa kalaa dhihi kartaa diiniya alislaamu bifatxi ya diiniya alislaamu diinkeyga hee islaamnimo waaye saas dheh aladii laa yaqbal llahu axada diinan siwaahu waaye aladii laa yaqbal llahu axada diinan siwaahu aladii kaasoo laa yaqbal llah ilaahay aan aqbalaynin axadan qofna diinan diin aan ka aqbalaynin siwaahu asaga ka soo haray diin diin islaamka aan ahayn ilaahay ma aqbalo diinkin waa islaamnimo ilahay agtiisii liqowlihi tacaala ina addiina cinda allahi alislaam diinka islaamku diin aan ahayn ilaahay ma aqbalayo liqowlihi tacaala ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين sidaas waa marka diinkay kaasoo idhe kii ilaahay agtiisii islaamnimadu ku ahaa waaye kii ilaahay qof kale asaga aan aan diinkaasi aan ahayn aan ka aqbalaynin wax fiican haystaa soo maa waxaa kale ilaahay ma aqbalaya laakiin adiga kii ilaahay aqbalaya jeclaa ayaad haysataa kaas waaye diinkeygii kaas way dheh wax kale ma aha diinkeygii diinkii islaamnimada alla agtiis ku ahaa qofkii diinkaasi diinkaasi ma ahan qof diinkaasi ma ahana diin kale qofkii raadin ilahay aan ka aqbalaynin way dheh kaasa diinkeygii kadib wuxuu sheegay tacriifkiisa marka waa kana fiiri wa huwa islaamka alistislaamu wuxuu ku tacriifay tacriif uu sheegay oo hee saddex shay kii laga helay ayaa la yidhahdaa islaam saddexdaasi mid ka mid a haddii maqanaado sax ma aha islaamkaada waxba dhiman saddex shay kii laga helay islaam yidhahdaa saddexdan asagaa sheegay musanif fiiri wahuwa islaamka alistislaamu isdhiibitaan waayo lilaahi allah laisku dhiibo maxaa laisku dhiibaa laiskugu dhiibaa bitawxiidi keliyeyn tawxiid keliyeyn waayo tawxiid tacriifkiisa mar kale noo imaan doona insha allahu tacaala bitawxiidi keliyeyn hee ilaahay laiskugu dhiibo oo allah inaad keliyeysid inaad u ogolaato keligiis inuu yahay oo wax kale adiga aan ku larin oo aan ku darin oo keligiisi inuu yahay aamintida la rabaa keliyeyn saas waay isdhiib wax kale meeshan ha ku dardarin oo m- alla keligiis inuu yahay aamin inuu keligiis yahay u ictiraaf inuu keligiis yahay hee rumee in wax kale lagu soo dardaraayo aan u baahnayn dhiibitaanka saas waayo isdhiib horta keligiis inuu yahay isku dhiibaday wax kale ha ku dardarina laga wadaa shariik ha u samaynin waxyaaba kale ha u keenin keligiis waaya waxaan uma baahna alistislaamu isdhiibitaan waayo lilaahi ilaahay laisku dhiibo bitawxiidi keliyeyn laisugu dhiibo bitawxiid waxaa soo galayaa tawxiidkii saddexdiisi qaybood way soo galayaan tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya tawxiid alasmaai wasifaati inta way soo galayaan waayahay iyo kow kaas waayo kaas keligiis ma ku filan yahay marka maya ma istaagaayo diinka islaamka ama islaam ma istaagaayo ilaa saddexdan shay in la helo mooyaane mid ka mid a kuma filna iyo walinqiyaadu hoggaansan waaye in la hoggaansamo lahu lilaahi allah loo hoggaansamo maxaa looga hoggaansamaa bidaacati adiicid daaca tacriifkeeda waa soo qaadanay yaa sheegi kara daaca haya indeg ya daaca e ya daaca maha daaca daaca alistiqaamatu alaa dariiqi lhaqi مم. عندك فعل المأمور ترك المحظور واي صحيح بارك الله فيك هكذا كسو مرني تعريف كاس أصول ستة سؤال هذا هم جوابت المركز الرافع هذا لكن هاي قواعد الأربعة القواعد الأربعة صحيح واي ضع أساس واي وفعل المأمور وترك المحظور ومعناه دو يهي وحي لسفري in lala imaado la sameeyo wixii layska reebayna in laga tago saas way daaca waxaa soo galaysa daacat ullah wa daacat rasuul waxaas lisfaraayana waxaa laga yaabaa inay noqdaan waajib iyo inay noqdaan sunno intaba daaca saasa la yidhahda marka wixii ilaahay ku amray in aad qaadatid wixii kaa ka celiyeyna hee ka tagtid waay daaca saasa la yidhahdaa hoggaansinka allah saasaa laga wadaa addoonna tahay isdhiib saasaa laga wadaa walinqiyaadu hoggaansan waayo lahu lilaahi ilaahay loo hoggaansamo bidaacati daaco looga hoggaansamo waayo cibaado looga hoggaansamo kii labaad waayo shaygii labaad tacriifka shaygiisii labaad ama rugnigiisii labaad tacriifka saddex rugni leeyahay kan koowaad alislaamu lilahi bitawxiid kan labaad walinkadu lahu daa kii saddexaadna waa kana labadaas keligood kuma filna haddana walbaraa'atu beri noqosho waaye min ashirki shirki xaggiisii beri lagu noqdo waxaa soo galaya shirku lakbar iyo shirku lasqar labadaba shirki oo dhan shirka ma tahay hee xagga ka tagade iska hogay ka dheeraa walbaraa'atu beri noqosho waaye min ashirki shirki xaggiisii laga beri noqdo midkiisii oo weyn iyo midkiisii oo yar kan weyn markii loo fiiriyo annaftirkiisii ma sahlane walbaraa'a beri noqosho waaye min ashirki shirki xaggiisii beri laga noqdo iyo wa ahlihi ahli shirki shirkiga dadkiisii beri laga noqdo waaye shirki aniga ma samaynaayo laakiin dadkiisa la saaxiib noqona lagama yeelaayo waxaad isax ma ah haa shirki sidiisii beri ugu noqo dadkiisina sidoodii beri ugu noqo inaad siisid albaraa'a inaad siisida laga rabaa shirkiga dadkiisina albaraa'a inaad siisida maxaa lagu diidaa inaad siiso maxaa la diidaa inaad siiso alwalaa inaad siiso la diida ujeeda alwalaa inaad siiso ayaa loo dii la diidayaa albaraa inaad siisid waay alwalaa walbaraan hadda kore waxaa ka mid ah soo marnay soo maa saas waay awthaqu cura aliimaani alxubu fi اllaah waalbuغdu fi اllah kusoo marnay usul salaa ama alaatat usul bara'aas mushrik ma yahay shirka ma yahay bera bara'si waay beri ka qaado shirkiga dadka sameeyaana beri ka qaado laa tajidu qowman waa soo maray soo ma aydaas iska ilaali beri waay ma isma qabanayaan kuwaas islamana joogi karaan he islama degi karaan iskuma qanaci karaan dab ibi waayo isma arki karaan kuwaas inaad jeclaatid ma aha mucaamalo gaarkeeda way soo mari soo maa oo kale laba mucaamalo iyo baraa soo ma yaa la ilaabin mar kalena waa inoo imaan inoo imaan doonta insha allah faahfaahinteeda walbaraatu beri noqosho min ashirki shirki xaggiisa beri lagu noqdo iyo wa ahlihi ahli shirki shirkina dadkiisi beri lagu noqdo waay dadka shirkiga sameynayaana inaad beri aad ka noqotid aad adiga aan jeclaanin ha aan jeclaanin la rabaa oo nacdid shirki iyo dadkiisiiba ha shirki iyo dadkiisiiba waay walbaraatu min ashirki wa ahlihi iyo walkhuluusu min ashirki wa ahlihi waa ka soo hadalnay hadda kor soo maa m hay indik yaa fiican labadaas alkhuluusu min ashirki wa ahlihi iyo walbaraa min ashirki wa ahlihi yaa fiican albaraa min ashirki wa ahlihi maxaa dhacay imis imis sababood imis amar imise sababood shan saddex labo hal miya mise sabab ma haysid laba asababood darteed jazaaka alla khayr fadhiso laba waa ku waa muraajacinayna waa ku celinayna insha allah laba sababood darteeda ayaa waxaa fiican albaraa waxaa laga fiican yahay khuluus laba sababood darteed sababka awal waxaa waaye hee alnusakhu almuctamadatu fiiha albaraa'atu min ashirki wa ahlihi arrinta sababka koowaad hee waxaa fiican dhahay bara soo ma maxay u fiican tahay sababka koowaad waxaa waaye laba arrimood oo ku fiican tahay ama lianna dhee tacliil geliin lianna hee annusakha almuctamadata fiiha albaraa'atu min ashirki wa ahliha ku sugan arrinka labaad ee arrinka koowaad kaas waay lianna annusakha almuctamadata fiiha hee albaraa'atu min ashirki wa ahlihi nusakhooyinka nusakh badana laga soo nagliyay sheekha lagaga soo guuriyay kitaabkani nusakh maxaa way meesha asaga kitaabka asalkii ku qoray buuggiisi ama kitaabkiisi asalka asaga ku qoray hal keligeed maahane dhowraa laga soo naqliyey dhowr jeeraa laga soo qaaday laga soo guuriyey sheekh halkii mar qofkii waxaan ka soo qaado mise qofkaas kale kii ka soo qaaday kii kaas way kala duwan yihiin marka qaarna way soofaan qaarna waa waa iskhilaafayaan marka nusakta oo laisku halaynaayo muctamadka ah la ictimaadayo oo sheekha laga soo naqliyey laga soo guuriyey hee waxaa ku sugan walbaraa min ashirki wa ahlihi tii la ictimaadaayo i ti aan la ictimaadaynin yaa fiican marka tii la ictimaadayo dadka uba ma maxaa la yidhaahdaa oo las la xaqiijiyay oo sugan نسخta غayru muctamadka ayaa ku qoran tahay walkhuluus nusakta muctamadkana waxaa ku qoran albara'a horta taas waa arrin cilo waayo cilada labaad liأna alkhuluusa min ashirki laa yakfi waxdahu ay dhahan culimada liأna alkhuluusa min ashirki laa yakfi waxdahu liأna alkhuluusa fakashada min ashirki shirki laga fakado hagga laga taa laga istaago laa yakfi kuma filna waxdahu keligiis bal laa budda macahu min albara'a bal laa budda macahu min albaraa'ati wa ahlihi liأna alkhuluusa min ashirki laa yakfi waxdahu keligiisii kuma filna bal laa budda waxaa laga maarmaan ah macahu khuluuska macihiisii min albaraa'ati beri noqosho min ahlihi dadki shirkiga laga beri noqdo wa takfiirihim i gaalaysiintooda barba la gaalaysiiyo gaalo inay lihiin la aamino iyo takfiirihim khuluuska waa shaygan inaad kaba ka dhex baxdid oo xag aad ka tagtid waa waxaan waxba meel lagu sameynayaa dadkii meeshu waxay ku sameynayaan ma joogtid laakiin xaggaad taagan tahay adi waa fiirsanaysaa waxaa meesha lagu sameynaayo mana inkirayso biryankana ma dhehayso waad iska fiirsanaysa xaggaad tagtay ama waa dhex joogta laakiin adig ma samaynayso iyo haddii aad ka dhex bahdid waxaan beryan ka ahay xaggaana ka tagay qowlanna waan dhahay beryan ka ahay ficlanna waan ka kala tagay xaggaan ka tagay yaa fiican adag meeshaas waxaas inaad necebtay tusinayaa tusina ka dhex bixitaanka soo maha qawlan waa ficlan u dhex bahday idan saas way saas ku kala duwan yihiin wax lagu dhex jiro laakiin laga aamusan yahay aniga ma igmaasay anigoo dhahaayo wax xuna mee lagu sameynaya ama wax xuna lagu qoolaya waa dhaha fidhiisa adiga ma dhehaysid laakiin dadki kale way dhahayaan waxaan niyo maxaa u sameynaysan hadii lagu dhaho aniga ma iga maqashay kuwaana saas dhahayaan maha aniga ma ku jiray iyo haddii aad hee ka dhexbad xagga ka tagtid yaa lagu aqoonsanaya inaad necebtay waxaas ka dhexbay soo ma sidaasay ku kala duwan marka lianna alkhuluusa min ashirki laa yakfi waxdahu bal laabudda macahu min ashirki min albaraati min ahli min min ahlihi min albaraati min ahlihi wa takfiirihim sidaas ayaa u heel dheer tahay tan ayaa heel dheer marka waxaa heel dheer labadoodi bara-ada waay wixii waad ka dhex baxday waana berya ka noqotay sidaasi waay alaslu me fa idaa qiila laka man nabiyuka allah subxaanahu wa tacaala